aad baad umahadsan tahay xaalada guud ee deegaanka soomaalida etoobiya run ahaantii waa mid maxaan ku rahay aada u wanaagsan maantana maalintii ugu wanaagsanayd intuu maxaan ku rahay deegaanka soomaalida uu soo jiray taariikhda islamarkaana maxaan ku rahay waxaa ka jirta horumar nabadgelyo iyo maxaan ku rahay maamul suuban oo mataqaanaa shacabku doortaan ba ka jira waxaana hogaamiya xisbiga dimuqraatiga shacabka soomaalida etoobiya oo ku yimid doorashada shacabka waayahay markaad ku noqoto marka waxaa tiri xilligii uu jiray deegaanka soomaalida xilligii ugu wanaagsanaa weeye maxaad ugu sababeynaysaa arrintaas arrintaa waxaan ugu faahfaahinayaa deegaanka soomaalida etoobiya waxaa muddo dheer kasoo jir jirtay haddaad garanayso iyo maxaan ku rahay dadkao dhan ay garanayaan wuxuu ahaa deegaan colaadeed oo dhibaato aada u baan soo daashatay islamarkaana ayna ka jiri jirin haba yaraatee wax nolol ah marka laga eego dhanka maxaan ku rahay isbedelka nolosha bulshada ama maxaan ku rahay waxa kaabayaasha dhaqaalaha la dhaho nolosha securityga qofku inuu nolol degan oo bilaa welwala ku noolaado deegaanka soomaalida hadda kahor kama jiri jirin laakiin waxaa ka jirta deegaanka soomaalidu meel goob kasta ood maanta tagto nabadgelyo iyo xasilooni ayna u welweleyn shacabku hantidooda naftooda maalkooda isaga diintiisa iyo maxaan ku rahay xorriyadiisa una u welwelayn yaa ka jirta taasaan kugu sifaynaya in maxaan ku rahay deegaanka soomaalidu maanta ay ka jirto xilli inuu ku jiro xilligii ugu wanaagsanaa waayahay wasiir cabdirasaaq saxane waxaa laanta afka soomaaliga v o eda la soo xiriiray xildhibaan ka tirsan baarlamaanka dowla deegaanka soomaalida oo laga soo doorto jigjigo waxaana laga yaabaa inuu hadalladaada intooda badan kugu raaco laakiin waxyaabo badan uu kaaga duwan yahay ayuu la wadaagay v o a iyo dhegeystayaashanadaba oo ay ka mid yihiin in aysan ka jirin dowla deegaanka soomaalida xorriyad qowl iyo xorriyad ganacsi iyo xorriyad dhaqdhaqaaq midnaba magaalada jigjigo oo caasimadda laftirkeedana ay duruufo adag ka jiraan arrimahaas maxaad uga jawaabaysaa waa cabdullaahi geedi xildhibaanka saan jeclahay cabdi geedi golaha naga xildhibaanada ma aha cabdullaahi geedi run ahaantii arrintaa uu ka hadlay waa mid mataqaanaa aan waxba ka jirin oon run iyo saad raad soona lahayn sababta ka keentayna kolley waan kuu faahfaahin doonaa haddaan ku horeeyo arrintaa uu ka hadlay inta aanan sababta ka keenta gelin deegaanka soomaalida etoobiya horeyba saan kugu sheegay in arar hadalkaygu kusoo sheegay wuxuu joogaa xilligii ugu wanaagsanaa ugu abid ee uu soo maro xorriyad qowl buuxa oo dhamaystiran baa ka jira rayn sharci baa ka jirta kala dambeyn iyo maxaan ku rahay waxaa ka jirta dimuqraadiyad qof walba oo deegaanka soomaalida etoobiya uu u haysto inuu maanta dhashay oo uu qoomeynayo xilligii hore u dhaafay markaan saalahay wuxuu qoomeynayaa qof walba wuxuu ku naalloonaya daadii dooniba ha ahaadee weliba dadka maxaan ku rahay in ilaahu yaa dib ii celiyo oo waxaan aanan horey u helin inaan ka faa'iidaysano markaan saa ku lahay buunbuunniga maaha maxaan ku rahay kashakeyniga maaha waxaa u muuqata neecow in noloshoodu maxaan ku rahay marba marka ka dambeysa sii tarayso inay heleen nidaam dimuqraadiyadeed oo iyagu gacantooda ku doorteen islamarkaana maxaan ku rahay matala oo kasoo dhex baxay shacabka deegaanka soomaalida etoobiya u diirnaxaya ka jawaabaya baahidooda islamarkaana maxaan ku rahay boqol kiiba boqol kalsoonidooda haysta kalsoonida shacabka haysta haddaad wareysato dad wareysato odayaasha waxgaradka xildhibaanada waa yahay su-aalihiisii ka jawaab eedeymaha markaan u tallaabo caligeedi caligeedi wuxuu ahaa isaga laftiisa wuxuu ahaa madaxasheedka ganacsiga maamulka magaalada qabdahar buu ahaa ugu yaraan saddex afar san u ahaa marka calina wuxuu leeyahay anu shaqadan anu ka shaqaynayay baa maxaan ku rahay ya responsibilitygeeda iyo cid kale ku riixaya waxba kama jiraan weeyaan waa arrin mataqaanaa kadib faldambiyeedka uu galay shacabka ka galay aniga waxaana la taliyaha madaxweynaha xalinta cabashooyinka arrinta ribeedkooda dhamaystiran baan hayaa mada garan dhibaatooy waxaan ogahay maamulka suuban waxaan ahay hay-adaha qaabdhismeedka dawladda maamulka suuban la xisaabtamay ee madaxweynuhu xisaaradan kamid ahay waxaan dabagallaa waxyaabahan uu kuu sheegay oo dhan ma jirto ganacsi xoraa ka jira deegaanka naga soomaalida etoobiya oo shacabku u siman yahay walow ay saas tahay haddana maxaan ku dhahay boqolkiiba ninety nine shacabku way ku ganacsan yihin markaan kulahay waxaan ka turjumaya xaqiiqda dhabka iyo waaqica ka jira deegaanka naga soomaalida etoobiya waxay u furan tahay qof walba oo maxaan ku dhahay marag u raadinaya ama inuu ogaado rabo ama adigu waad la xidhiidhi kartaa waa tahay arrinta haddaad aragto